bismillah waraysigan kooban waxaa noogu martay xogayaha xuquuqal insaanka xisbiga cadaalada iyo daryeerka ee ucid xuseen xasan badmaax oon doon inaan kaga wareysano arrimo dhowra ugu horeyn kusoo dhowow shabakada caalamiga qurbajoogta su-aasha ugu horeysan doon inaan ku weydiye waxay tahay nooga waran bal xaaladda haatan dalku uu ku sugan yahay
bismillahi raxmaan iraxiim horta xaalada guud marka aynu maaragtay dalka ka waranno dhaqanka dhaqan ahaan waxaa lagu tilmaami karaa nabad siyaasad ahaanna nabadgelyadiisu ma sugna xaaladiisa guud horta waa aynkaa
si fiican madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo haatan waxa uu safar ku kaalaa bixinayaa gobollo dhowra oo ka tirsan dalka xisbi ahaan maxay tahay aragtidiina ku aadan arintaas
aragtideeda xusbi ahaan ku aadan waxa weeye xusbulxaakimka uu hogaaminayo gudoomiyaha ka yahay musabici madaxweynuhuna dee ka tirsan yahay waxaanoo aragnaa dhaqan ay u soo lahaayeen hiddo u soo lahaayeen siyaasadooda ku salaysnayd hadiyo jeraale waxa la yidhaaho olole maaragtay kurul ku salaysnaa waxaanad moodaa hadiyo jeraale afartaa sannadood ay soo hayeen maamulka hogaanka dalka in ay weli ku jiraan ololihii mucaaradnimo tan maanta safarkan uu baxay madaxweynuhu waxaanu u aragnaa inay tahay olole doorashooyinka maaragta loogu talagalay ulajeedo kale oo meesha ka jirta maaha waa olole shacabka lagu kicinayo shacabkiioo ka niyad jabay xisbul xaakimku ka jeestay ayaa la doonayaa in dib maaragtay loo hantiyo aragtidii shacabka iyo arin kale oo isaguna ku saabsan qaxoonti laga soo celinayo jabuuti loogu talagalay in la siiyo nationality cardkii sidii dowladdii ku horreysaba ay u samaysay maanta dalkeenna ay u joogaan dhowr kun oo aan reer somaliland ahayn balse kaadhadhkii nationalityga haddana la siiyey oo maanta le waxaanu lahay citizens brogramkaasay mar labaad qoladana soo cusboonaysiinayso ayaa isaguna ku jira ololaha buxeel madaxweyneha iyo wasiiradu hogaaminaya si fiican labayo labaatanka bishan march waxaa loo ballansan yahay in la qabto shirweynihii xisbi xaakimka kulmiye waxaana jiray khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay saraakiisha sarsare ee xisbigaasi hase haatee ugu dambayntii guddiga madaxweynaha somalilan u saaray waxay soo saareen toban qodob oo sheegaya in hogaanka sare ee xisbiga aan lagula tartami karin jagooyinkooda muddada shanta sane soo socotana ay haynayaan xilkaas marka taas miyaan loo fasiri karin in dimuqraadiyaddii xisbiga amba guud ahaan wadanku ay meesha ka baxday
horta xusbi ahaan aragtideeda ku aadan khilaafka soo dhex galay xisbiga xisbulxaakimka kulmiye runtii aada iyo aad baan uga xunnahay ma jecelin xisbulxaakimku in xisbi qaran weeyaan inuu inaga burburo dhibaata soo gaadho runtii xisbi ahaan anagu ma jecelin waanuna u soo jeedin horena waanu ugula talinay in ay si degan oo maaragtay wadanidu ku salaysan tahay inay u dhammaystirtaan khilaafkooda gudahooda kolley siyaasadana de way ku jirtaayo guddoomiyaha xusbigu sharciga kulmiye wuxuu u ogol yahay guddoomiyaha xusbigu inuu isla markaa haddana musharax noqon karo dhibta halkay ka taagantahayna waa halkaa waayo madaxweynaha laga yaabaa in ay u dhow tahay inuu ku soo noqdo haddii ilaahay caafimaadka maaragtay usii siyaadiyo haddii madaxweynuhu uu ku noqon waayo markaa dhibaatada kale meesha ka jirta ee qarsoon waxay tahay in gruubka madaxweynaha taageersan inay musharax qarsoon wadaan oo goordhow laga yaabo inay isku dhac ku yimaado gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo isaguna markaa dee madaxweynuhu haduuna musharax ahayn hamigiisa siyaasadeed dee doonaya inuu dalka usu sharaxo kursiga madaxweynaha si fiican doorashooyin baa haatan inagu soo fool leh loo balansan yahay in la qabto labada kun iyo shan iyo tobanka haatanna waxaa lagu howlan yahay in la sameeyo diiwaangelin tii codbixiyaasha iyo tii muwaadinimada xisbi ahaan arrimaha maxaa kala socotaa
wallahi waa laga wada hadlaayo maanta ugu dambeysaba xusbiyada saddex xusbi qaran iyo komishinku wadahadal bay arrimaha ka lahaayeen waa la soconnaa xogayaal baanu u nahay oo dee qayb baanu ka naho xusbi qaran baanu nahay aragtida iyaduna waxa weeye in doorashooyinku waktigooda ku qabsoomaan ta aanu anagu cadaalinta iyo brosharka ku saarayna xukuumadda waa taas weyaan balse waxaad la moodaa in dibidhac ku imanayo registrationkii diiwaangelintii magaranaysa citizenska ama nationality card ka ahaado ama ka kale registration ka ahaade in dibudhac ku imanayo taasina dee waxaa labada koodu riixaya cidda mas-uuliyadda haysa oo ah xukuumadda maanta dalka ka talisa taasi ujeedada ka dambaysaana ay tahay si ay ugu suurto gasho hamigooda ah in doorashooyinkii dib loo ay u dhacaan oo wax la yidhaaho kordhin oo dalka caado u noqday balse ka baxsan distoorka iyo shuruucda dalka u yaallaa in taa ay helaan bay maaragtay ulowdahay ay riixayeen su-aashkana dooni inaan ku weydiiye waxay tahay dhowaan waxaa soo isbaxay khilaaf soo kala dhex galay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo dowladda hoose magaalada hargeysa khilaafkaas oo ku salaysan mulkiyadda dhulka amba cidda awoodda u leh in ay dhulka bixiso darta guud ah marka xisbi ahaan maxay tahay aragtidiina arintaa ku saabsan yaa xaq u leh in uu maamulo amba uu ka taliyo dhulka danta guud ee dowladdu leedahay horta dee waxaan mar haddii xukuumaddan maanta dal ka talisa jab waxay ku dhigtay dastoorka iyo shuruucdii dalka u yaallay horta waxaad moodaa in had iyo jeeraale ayna ku dhaqmin oo ay maaragtay ka tallaadsanayso taasi waa kow qodobka labaad ee kalena waxa weeye xukuumadda waxaad moodaa wasiiradii inayna wada shaqaynba lahaynoo ilaa madaxweynihii dee wasiir kastaaba talo uu iska soo gaarayo oo dukumente iska soo saarayo waxaa kaloo jirtaa wasiirada naftoodii ayaa shaqooyinkoodii aad moodaa inayna kala garan oo ninkaas masalan wasiirka arrimaha gudaha ka hadlaya arrimo wasaaradda warfaahsantu shaqo ku leedahay kii ma garanaysaa dibadda ka hadlaya kii arrimo ay shaqo ku leeyihiin wasaaradda ganacsigu marka shaqadooduna hadlaya howlahooduna saasay isugu mulaaqan yihiin sharciyan haddii xusbi ahaan waxaanu qabnaa dee caasimadda qorshaheeda waxaa sharcigu u xil saaray waa dowladaha hoose qaybo uu ku leeyahay saxeix way jirtaa wasiirka howlaha guud balse digriitadan uu soo saaray ma aha mid sharci ku salaysan waa arrimadu dowladda hoose ka mas-uul tahay oo sharcigu u baneeyey ayuu ka hadlay digriitadan ku soo saaray taasina waxaad moodaa in aanu laba socon dee dowladdu ka tirsan yahay waayo wey ka hor ama dhowr cisho aan ilaha ka hor ayuu madaxweynuhu dhulka danta guud uu dee digriita ka soo saaray macnaha oo dhamina taasuu ku fadhiyey marka wasiirku waxaan u arkaa inuu jir qadan maray
xuseen xasan badmaax gudoomiyaha guddida xuquuqal insaanka xisbiga cadaaladda iyo daryeerka u ciid anagoo aad iyo aad kaaga mahad celinno waraysiga gaarka siinaysa shabakadda caalamiga qurba joogta su-aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiiyo seebaad u aragtaa siyaasadda arrimaha dibadda ee wadanka haatan halka ay marayso xusbi ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka waxaanu u aragnaa heerkii markii hore ay joogtay inay runtii hoos uga sii dhacday waayo dhibaatada hayse xukuumadda dalka ka talisa haysa waxa weeyaan muwaadiniinteenna aqoon-yahanka ah waxaad moodaa iyadoon aqoon dheeraada u lahayn in ay muwaadin xil culus isaga dhiibayso wasiirka arrimaha dibadda waa nin khibrad dheer leh oo aqoon leh balse dhinaca uu aqoonta iyo khibradda u leeyahay waxay ahayd un ahaada unta ka soo shaqayn jiray arrimaha noocaasa ayuu ku xeeldheeryahay nin arrin dibade dibadeed ka soo bixi karaa xusbi ahaan maanaan arkaynin iminkana way muuqatay oo dee adigaa arko oo uu ka baxayba hawlihii magaranaysa arrimaha dibadda wuxuu u xibsibitood moodaaba inuu yahay wasiirkii ganacsiga oo dee dadkii waa kaa ganacsi buu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa dekadihii oo la iibiyo wuxuu ka hadlayaa oo kale erboodhadii in la iibiyo dad iyo kambaniyaal dalka maal gashanayo uu horkacayo ka sheekeynayo dee waa waxyaabo ay ku shaqan leeyihiin wasaaradda ganacsigu marka runtii siyaasadda arrimaha dibaddu aad iyo aad bay hoos ugu dhacday waddamadii aynu saaxiibka la lahayn aynu aada isugu dhadhoweyn xadhigii wuu sii go-ay kii ugu dambeysana waaba sii go-ayaan waxay siyaasadda arrimaha dibadda dadka u xusareen waxay dhaqaajin kari lahaye calal aqal bal jabuuti oo jaarkeenna oo magaranaysaa xiriir wanaagsan aynu lahayn ayay dhaqaajin kari hoos ba usii dhacay xiriirka aynu lahayn etoobiya waa sidoo kale oo hoos ba usii dhacay waxaad moodaa in siyaasadda arrimaha dibaddu ay ku sii siqayso dhinaca barnaamijka duwanweynuhu uu wado ama dowlada reer galbeedka ay dibada ka riixayaan ee ah soomaali weyn siyaasada sababta oo ah keliya maanta xiriir la leeyihiin de waa soomaaliya ta keliya maanta leeyihin wada shaqayn baanu leenahay oo hawadaan wada maamulanayna waa soomaaliya marka waxaabad moodaa jiritaankii somalilan in arrimaha dibaddu ay kasii xuub siibanayaan ay u siibanayaan ku noqoshada midnimada soomaaliya waayo laba dal oo kale madax bannaan oo hawo wada maamusha hawada lama wada lahadde waa u kala socantay waa haddii aynu nahay republic of somalilan haddii dee wasaaradda arrimaha dibaddu waxay ka dhigtay bas republic of somalilan somalilan bay u bixisay sida jubbaland iyo puntland waxayna tiri hawadaynu wada maamulanaynaao hawshii xitaa wuxuu galay uu ku shaqada lahaa wasiirka tuurista oo isaguna aaminsan inaynu hawadan wada maamulano marka runtii waxaa xusbigu cadaaladii daranka u arkaa arrimaha dibadda in aynu aada uga dhimanayo inuuna jeediyeen jihada soomaali weyn
aad iyo aad baad mahadsanti xuseen xasan bidmaax
idinkaa mudan